bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsansi haytolmay baa ku mid ah guddoomiyaha degmada berjaale oo ku warbiyey xaaladda degmadaasi iyo weliba si aan socdaan howlaje jaaliyadda south africa ayaa kujeeda koonfur galbeed oo dooratay guddoomiye cusuba wasiirka ganacsiga hirshabeelle oo ku hadlaya sharciga ganacsiga ee maamulka hirshabeelle kusimaha koonfur galbeed soomaaliya qaabilsana oo wefda ku socda qaramada midoobaa la kulame ciidanka kenya oo toogadiya bilaamaya soomaaliya koox hubaysan oo muqdisho laka qobaday howlgale ciidamada ammaanka iyo sameeyeen amara lahakarogaya saldhigyada booliiska muqdisho bortugal oo ka dhawaaqday intii soomaaliya ee ku taageeraasa dagaalka al-shabaaba u k oo weli ku walacsanaa dilkii wariya jamaal kashoogje khasaaraha ku dhaladay qaraha ku dhiiya sbain oo sii kororahaya
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
intaasay dhugunsideel may bahayna qodobada war ka kooban hatana warkii ofisan ka dhawaada guddoomiyaha degmada berdaale ayaa ku warbiya xaaladda degmadaasi iyo weliba si aan socdaan ah howlo shildoon ee degmadaasi waryaagana cali koronta iyo warkunin faahfaahaya xaalada caafimaad daroo leh ku deeryahay degmada berdaale guddoomiyaga degmada berdaal yamarus idaacadda warsan waramay weliba sheegay in degmada berdaal iyo ciidanka liidata dhiniga caafimaadka walaal degmada berdaale dhinaca caafimaadkeedan ku dhiidito weliba caafimaadata omirras oo kaafi oo fayrata male inkastoo hadda hadda bishacas iyoana yarhaashalanjeedada degnin iyoana gareero hatiana degaa jemid iyoana barbaan bilaana guddoomiyaha degmada berdaal iyo weliba uusa sheegay in goob caafimaad maamulka koonfur galbeed hooseeda sanjarna isla marhaantaasna aan lahayna degmada berdaala kallay kaxaynana maada ka masuula diyaaranay intiina arrintaasadana ku bedela wadadaas meesheena la suga ambalaasyada lehla meel amelrays isbitaal amelrays oo dadkaasay kaafiya meelasayjara rays dadka oo dhibaataysan waa laku qowdana yaa yaa yaa qabanana meelo badan amelrays akhbaaro ku sugahayna kulle waqtida dhibasbeedana kaalin caafimaadka bilaar weliba kaloo guddoomiyaga sheegay in baaqiyo shabgadiisan iyo ondareen maamulka iyo iyado ka howlgalow dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba caafimaadka nigal ku bedela intii hor welrice maamulku waana nigal ku bedello welrice bulshadaas ay caafimaad iyo kafanganana meelana kusoobana isbitaal wiin ku furdaya tabanaha miyahayna laakiin insha allah kollay wala isbedel doona qodaba bilaad inka dambeyntii guddoomiyaga degmada berdaal ayaa weliba uusa sheegay in dadaalo isbitaalna ka dhiso degmada berdaal uusa soo biyo doona intiina arrintaasadana ku bedelo wadadaas amaasheena la sugo ambalaasyada lehla meel amelrays isbitaal amelrays oo dadkaasay kaafiya meelasayjara rays dadka oo dhibaataysan waa laku qowdana yaa yaa yaa qabanana meelo badan amelrays akhbaaro ku sugahayna kulle waqtida dhibasbeedana kaalin caafimaadka bilaar degmada berdaal iyo weliba ayaa kumid ataa degmooyinka maamulka koonfur galbeed iyo gacanta anka jaran iyo gacanta anka jaran laakiin iyo go-doomiyaha xarakada al-shabaab walow dhiniga ammaanka iyadoo ka faylata walow dhiniga ammaanka iyadoo ka faylata
jaaliyadda south africa kujeeda koonfur galbeed ee dooratay guddoomiye cusuba iyo inta badan dadka soomaalida ee ka dhaqan dalka south africa dhibaatooyin dilil iyo dhacan iska jarana lankajeysada dalkaasiya
guddoomiye cusub oo lagu magacaabo jaaliyadda south africa ee koonfur galbeed cabdiasiis cabdi ibraahim oo la hariiriya radio warsan iyo mayba sharxaad isku biyey ujeedada warsan iyo aan la hariirana mayba ka noolaha magaalada johannesburg ee wadanka koonfur africa alxamdulilah mayba magiikal indoordayga guddoomiyaha jaaliyadda digil iyo melefle anoo ahaaga ilaa anaago cabdiasiis cabdi ibraahim cabdiasiis shirfow maadaama oo la indooraday in macnaha war kugu bedelna inkastoo beryaalku oo dhanba shirar badan oo goonagoone unan suubiyaan in oo jaalidayaalka iyo isku xirka bulshada iyo unan dartiya unan samayna kulley hadda gaabtahnayna dhamaatay ilaa haddana howlo badanaa qobadaana mayba idna injiilna in mardhow safaylan oo howlo badan unan qobana oo sidii dadka iyo ummada jaaliyada hakujeeda koonfur galbeed oo roogaan koonfur africa sidii liin badbaadiye fadi kulley xaaladooga ka shaqeeyooyna dad oo isku xamaalada oo garanacsateen iskuena oo magaaladan iskula shaqaysto laakiin dadkii mayba liin baahanya in dadkii isla xiriirano oo laiska hiro xaaladoojo nabadgelyo caafimaad dalka south africa iyo mayba laxa ku alaamadayay dhacdooyina shal duwan oo inaska jarana dilada dhac iyo boob hantida ee dolan jinsow ganacsatada soomaalida ee canola magaalada johannesburga sada iyo sharaxayaan qaar ku mid ee guddi laga magacaabay jaaliyadda soomaalida ee ka dhaqana johannesburga oo ku waramaan dhibaatooyinkii inka dambeoya ee lanjaysiga dadka soomaalida ee ka dhaqan magaalada johannesburga laakiin iyadoo hadda johannesburg hadda wiigan hadda xitaa dhacda iyo dadkuba fadhiidii way kulee dilay saddex qof oo soomaali iyo dhanka isu dukaan kulee joogaan lama qof oo midowee usii midka yugandes ee south africaan waa dareenku wali dadka roogeen dhamaagno oo dugaankaa karan south africaanka xitaa iyo dileen sababta dukaanku wali roogin dhoon habada laisku dhufuri dhowr qof oo guryaha haayeen marka wali dukaanka roogin dad ee maaragna lama mayba ku kooyano goboladan galgaduud midgeeda mahadsantiin iraadu warsan haye dee magaalaya absalaan sheecaliya lere absalaan gurbaaha kamaga dheere maadaama koonfur galbeed laa kujeedu may waha de may waha tolkay kobta war ka dhex jirayana guddiga ka dhex jira laakiin hubagna may dhahay hadda may dhahay laakiin may dhahay dadki maambananki may dhahay malag may dhahay magawere may dhahay walma ku qaadaa lahay de dadka ka dhex jire
marwalli kuweydii dareen joogta ee doorashooyinka la filaha intii oo ku dhiyana magaalada baydhaba ayaa saba ka jawaabeena
may sheega fadnay intii may la raayso hunguri umaan tolgaado ama walma geedi kulahaama un fiirin oo dante iyo may la raayso meelasha dadka jeeliye fiiriyaan may waadakee kobolkaadaba beriik oo dhamaadeen haddii algeeka may la raayayo oo odkaasa gada tugo yaro beese ama may la raayo nang dadkan fadaanisheen ama nang walbada nang fadaanisheen ama nang may la raayso nang tan garad lakwedaada meelisheen beri adina ka saameysa anina saameysanid may jeedi fadhi dadkiyo intii od joosiyaan banaanka oo may la raayso oo may la raayso bulshada taageersanta ana nam reer koonfur galbeed kujeeda nagnama taageero nama qabiil maka taageero laakiin may ka taageeray ay uu mada jeedin nankaas nankaas anina may la raayo taageero fadhi iyona saasaan
wasiirka ganacsiga hirshabeelle ayaa ku hadalay sharciga ganacsiga ee maamulka hirshabeelle bashiir cabdulaahi iyo faahfaahinta warkuunbilowdeenaha ku diray wasiirka ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle yaxya ismaaciil maxamed ayaa ugu baaqay baarlamaanka hirshabeelle in ay meel mariyaan hindiisa sharciyaadka ganacsiga hirshabeelle golaha wasiirada hirshabeelle waxay xilis ka saareen inay akhriyaan akhristi koowaad labaad ilaa saddexaad inka badan laba bil ku dhawaad ayuu sharcigaas golaha wasiirada horyaalay akhrisyo badan kadib wax badan waa lagu soo kordhiyey wax badan waa laga saxay waxna waa lagu soo kordhiyey nasiib wanaag madaxweynahana shaqa ayuu ku maqnaa madaxweyne maxamed cabdiwaare insha allah waxaa rajeynayaa ansixinta golaha wasiirada ee sharcigan inuu qeyb ka yahay sharciyadii hore ay u baasmarayeen golaha wasiirada waxaa kaloo intaas noo dheer insha allah hadda waxaan horgeyi doonaa haddii baarlamaanka soo noqdaan hadda fasax ay ku jiraan waxaa rajeynaya insha allah bisha janaayo ee sanadka cusub labada kun sagaal iyo tobanka markay soo noqdaan inay qeyb ka noqon doonto shaqooyinka ugu badan shaqooyinka ugu horeeya ay wax ka qaban doonaan sharcigan waxaana ka rajeynaa baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle inay sharcigan sigana eegaan wixii ay islahaan maadaama sharci dejinta dowladda ay yihiin inay iyaguna wax lafa guraan akhriyaan in insha allah ka rajina inay baasmarayaan waxaana ka codsanayna insha allah marka la gaaro waqtigeeda in ay golaha baarlamaanka hirshabeelle ay sharcigan si maxaa la yidhaahdaa bulshada wax badan ugu taro ay baasmarayaan sharcigan guud ahaan waxaa la isku yidhaahdaa sharciga shatiyada iyo sumadaha ganacsi iyo warshadaha marka wuxuu aada kaanfici qaaci doonaan dhammaan ciddii magacyada ama sumadaha ganacsi isku qabsan lahayd waxa uu sheegay in sharcigan la gaarsiin doono dhammaan deegaanada maamul goboleedka hirshabelle si ganacsiga loo horumariyo tusaale ahaan haddii hal shirkad ay magac la baxdo ay soo rajiskaraysato wasaaradda kasoo rajiskaraysato la ogaado asalka inay lahayd ee guddi arrintaas ee u qaabilsanaa jira wasaaradda oo mar dambe ee maxaa la yidhaahda arrintaasi gogolxaar u noqon doono ogaan doono meeshii magacan cidda ugu soo horreysay ciddii maxaa la yidhahda markaasi loo diiwaangeliyey ee qaybihiisa iyo waxa uu sii noqon doono insha allah gadaala kasoo faahfaahin doona because sharcigan waa wuxuu soo mara golaha wasiirada insha allah baarlamaanka markay baas maraya madaxweynehan xeer oo kusoo saaro xeer madaxweyne ayaan aan aan rabnaa inay bulshada dhammaan aan wada gaarsiino ee sharcigan uu aad u xadidaya cidda ganacsiga ah ganacsatada levelkooda heerarka ay kala leeyihiin qaybaha ay u kala baxaan sida ay ay shatiyada u kala leeyihiin qaabka ah oo la rabo in loola macaamilo bulshada annaga haddaan ara hirshabelle waxaan aan aan aad aad iyo aad aan aan ula qabsanaynaa ee habkan ee maxaa la yidhaahdaa istiidyada ama dowlad goboleedyada marka ee ganacsatada aan u shaqayno inay ogaadaan ee la macaamilaan sharcigan wuxuu qayb ka noqon doonaa horumarka dalka soo celinta dhaqaalaha ee maxaa la yidhaahdaa hirshabelle
kusimaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ayaa la kulamay wafdo ku socday qaramada midoobe kusimaha madaxweynaha maamul koonfur galbeed soomaaliya cabdulqaadir shariif sheekh cuna iyo maybawsa la kulamay wafdo ku socda qaramada midoobe ahna sii dhawaaq hadeereeg magaalada baydhabo wafdigan ayaa mayba hogaamiyeeyay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobe inqaabilsan arrimaha soomaaliya raya zenenka maybana iyo kuwada hadaleena dardargeliyowka howlaha doorashada maamulka koonfur galbeed ku horsanta muddo afar maalmood ee qaar ku mid ee musharaxiinta koonfur galbeed ee dhowaan hajiyadyana anti doorashada diblandhika iyo ona xubnaha ku mid ee guddiga doorashada iyo sheegan anti doorashada waqtiga ee dhiyaasaha ciidanka kenya ayaa toogadana bilaabmay soomaaliya isadaa iyo xaqiijihan mas-uuliyiin ku tirsanaa maamulka degmada mandhera ciidanka booliiska dalka kenya iyo maybaya toogdana bilaabmay soomaaliya dilka ayaa ku dhihi deegaanka rahmo oo iyo degaayaan waana hoosteeda oo magaalada mandhera maybana la sheegay intii ciidanka iyo bilaabmaytan iyo toogdana heliixa kubati cidii oo kiyaa la meelasaya bilaabmayta la dilaya laka magacaabo jariya cabdiya cumar maybana iyo ku mid haytay dadka deegaanka saraakiil ku tirsan kenya sheegeen intii ciidanka iyo ka jiraan howlgalo roonde ee haanasay oo ha ku horbatay bilaamayd islamarkaasina cadiya iyo way diidee waana iyo surmu haytay taasna sheendintii hore saas ku furana koox hubaysan ayaa muqdisho laka qobaday ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo gacantaha ka dhike lama qofood oo la sheegay antiyowedan hobhanasey oo ku sugan ay degmada waaberi ee gobolka banaadir ku gadaal howlgal ciidamadiiyo meelasey ka fuliyana ciidanka ayaa sheegeen anti xubnaha lahanqobadi iyo ku tirsanyana ciidamada al-shabaab islamarkaasina ciidanka hadde iyo karaatroogen maalmooga inka dambooye amara laha karoogay saldhigyada booliis ee magaalada muqdisho wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa kormeeray qaar ku mid ah saldhigyada magaalada muqdisho maybana taliyayaasha saldhigyada uuse ka amray antilama jibaaranga ammaanka caasimada muqdisho wasiirka ayaa mayba sheegay intii muhiimiyata taliyayaasha saldhigyada antia shaqooyinka iyo landire iyo inqobadanga si xufun waana lanku horseeda falalka amni darada ee ku dhiyaan magaalada muqdisho bortugal ayaa ka dhawaaqday intii soomaaliya ku taageeraasa dagaalka al-shabaaba dowladda bortugal ayaa ka nagdaysada iyo ku go-onta anti iyo ku horseeta weerarada inta badan shabaab iyo ku jeysadaan soomaaliya islamarkaasina taageero buutiya siyaasad dowladda dhexe soomaaliya warax kubahiya wasaaradda arrimaha dibadda ee bortugal ayaa laka sheegay intii midooda yurub iyo angudbiyi doonaan sida dowladda dhexe soomaaliya la sii lahay taageero dheeraade oo siya lanku horseeda weerarada inta badan dhiyaayana meeladhugun sidaal warkaas kula socotaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda u k ayaa weli ku walaacsan dilkii weriya jamaal kashoogje wasiirka arrimaha dibadda u k jemery hanta ayaa mayba sheegay intii u k ku walacsanta dhimashada kashoogje oo dhexaysa kordhexaysa amiirka iyo boqor sacuud salmaana wasiirka arrimaha dibadda ee britain jemary hanti amayba uusa isniintii la kulamay boqorka boqortooyada sacuudi arabiya maybana uusa warbaahinta dowladdan sheegay intii iyo raadi hayaan anti cadaadis iyo saaranga boqortooyada jamaal kashogji dilkiya iyo weliba sii kordhiyowka dagaalka dagaalka yamana booqashada yemayba kuyasaya oo boqortooyada iyo hawajaha doonta noqoshada caalamiga oo ku saabsan dilkalan haysada kashogji oon dhalay dalka sacuudi arabiya khamiistii lamada oktoobar ayaa la dilay laka dilay gudaha gudaha qunsuliyadda sacuudiga khasaare ayaa ku dhaladay qaraha ku dhihi dhowaan sbaina sida qofood iyo ka dhimatay sida kalena ka dhaawacmeen qaraha ku dhihi koonfurta dalka sbain sidiyo sheegaha mas-uuliyiinta gobolka qaraha ciidan xoogan le ayaa ku dhihi warshada jodakis maybana laku dareemaya goobta qaraha ku dhihi gariir ciidan badanna usa ku sameeyay magaalada dhantaasi oo sababtay anti dad ku badan lama kun qofood iyo ambahdan gargaar degdeg ah sideeda qofood ee ka dhaawacantay qarahaasi iyo mayba la jeeyay isbitaalaha ka yaalaan guda dalka sbain aanase oo dhakhaatiirtiiyo ka holayin sidii aan dabayba lahaayeen dhugunsadayaalla warkii isin kula socoteen idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xilligu untaninka dhonye